بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta waxaan ka bilaabaynaa halkan kitaabu fadli lislaam awliya sheekh maxamed abdiwahaab haddii aan la yihahdo waxaan u kaalmaysan doonaa sharaxa sheekh saalix bin cabdilcasiis aal sheekh waa kitaab aada u qiimo badan sida shaarix uu sheegayo wuxuu leeyahy shiikhu wuxuu kitaabkan ku sheegay usuul ay waajib tahay qofka muminka ahi inuu ogaado ee muwaxidka ah waxaana ka mid a usuushaas fadliga ay leedahay in la garto lana qabsado laguna camal falo islaamkii saxda ahaa iyo usuushii sunnadii rasuulka sal ly slama iyo bidcadii in laga fogaado iyo ahlu sunnadu darajada ay leeyihiin iyo dadkii sunnada raacsanaa iyo booska ahlu bidcadu ay taagan yihiin iyo kuwa bidcada raacsan iyo wax qabsan doona aakhiro oo ciqaaba marka usuushaas faraha badan ayaa uu kitaabku kulansaday lagana soo qaatay adiladii cadcadayd ee kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka sal ly slama ku sugnaa iyo aqwaashii salafkeenna oo saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalama iyo taabiciintii ah marka islaamkii baa la fasirayaa fadliga islaamkaa la caddaynayaa bidcooyinkii baa maaragtay laga hadlayaa waxaana la caddaynayaa in bidcooyinku ay ka dhib badan yihiin ay ka shiddo badan yihiin dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ah waxaa la caddaynayaa u abtirsashada xaqa ah ee la ysaga baahan yahay iyo burinta la burinaayo abtirsiinyaha bidcada ah ee aan la ogolayn sunnadii lagu dadaalo bidcadiio la radiyo iyo waxyaabaha dadku ay isku magacaabaan oo ama sunno calaa qalaleh ama bidca calaa qalaleh waxaa kaloo la caddeeyey in islaamku uu waajib yahay waxaa kaloo la caddeeyey inay waajib tahay in islaamkii dhammaantiis la wada qaato oo la wada galo oo aan arrimi islaamka la kala saarin yani waajibnimada ay waajib tahay in islaamka la dhexgalo kulligiis oo la rumeeyo waa inaan la kala saarin marka dariiqa uu shiikhu ku socdaahi waa inuu baab sameeyo oo uu baab gunto kadibna aayado iyo axaadiis uu ku soo arooriyo cunwaankaas uu sameeyey iyo baabkaas uu guntay ku tusinaya sidoo kale inuu soo arooriyo aqwaashii salafka qaarkood qadiiman hore looma sharxin kitaabkan fadl islaam sida shaarif hadda uu sheegayo oo wiilashii sheekh maxamed cabdiwahaab uu dhalay iyo ardadiisii u dhoweyd ma aanay sharxin sida kutubta kaleba loo sharxa laakiin waayahan dambe culammada hadda zamankan joogay yaa qaarkood ay sharsharxeen marka musanifku wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaan iraxiim magaca alle ayaan ku bilaabanaynaa oo naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista wabihi nastaciinu isaga ayaanna kaalmo weydiisanaynaa arrimiheenna dhan isagaanu kaalmo weydiisanaynaa baabu fadli lislaam kan wuxuu baab yahay fadliga uu islaamku u leeyahay iyo dheeraadka iyo darajaadka islaamku uu leeyahay shaarixu marka wuxuu leeyahay fadliga islaamka waxaa loola jeedaa arrimo arrin koowaad wuxuu yahay in islaamku nafsad ahaantiisa uu fadli uu leeyahay oo uu ka fadli badan yahay diinihii kale islaamkuna wuxuu kulansanayaa diinkii oo dhan darajaadkiisii ku dhex jiray iyadoo lala qabo darajaadkaas marka maxay yihiin iyo maraatibtaa ku dhex jirta islaamkii waa maraatibtaa ku dhex jirta diintii waa islaam iyo iimaan iyo ixsaan waa tii xadiidkii jibriil lagu sheegay wuxuu kaloo kulansanayaa diinkii oo dhan xagga caqiidada iyo shareecadii iyo dhaqankii iyo abaalmarinta lays abaalmarin doono oo aakhiro marka la tago marka islaamku nafsad ahaantiisu diimihii kale waa uu ka fadli badan yahay waana ka horeeyaa allaana fadilay oo hormariyey arrinka labaadna wuxuu yahay oo fadlul islaam loola jeedi karo fadliga islaamku uu ku leeyahay dadkii raacay asaga ee galay ee ku toosnaaday waa mid muuqda adduunya aakhiraba oo nusuustaa ka hadlaysa marka mualifku wuxuu caddaynayaa qaar nusuustaas ka mid ah ee ku tusinaysa fadliga islaamku uu ku leeyahay muslimiintii iyo raayadkii islaamka ee khayrka iyo barakada badnaa ee ay helayeen addoommada alle muminiinta ahaa sababtuna waa maxay waa in islaamkaanu uu yahay kii alle uu ka raalli ahaa maadaama uu raalli ka yahana taa macnaheedu waa in islaamkii iyo ahalkiisuba ay yihiin kuwa alle agtiisa la jecel yahay taasna waxaa ka dhalanaya in alle uu addoonkiisa waafajiyo oo uu u gargaaro oo u sugo oo u hanuuniyo oo u tawfiiqda waafajiyo waxaana laga qaadanayaa alla qowlkiisu uu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diina aayadan way noo imaan doontaa haddii alla yidhaahdo maantaan diintiina idiin dhammaystiray oo nicmadaydiina aan dushiina ku dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama diina islaamkiina aan idinkaga raalli noqday diin ahaan arrinka saddexaad ee lagu fasiri karo fadl islaam oo loola jeedi karo waa in waxaa xambaarsan islaamka ummad baa xambaarsan marka qaadidda ay islaamka qaadeen yay waxay ku noqdeen kuwo ka khayr badan ummadihii ka horreeyey sida alla uu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas idinku waxaad ahaateen ummad kuwa ugu khayr badan ee dadka loo soo saaray shaarix marka wuxuu leeyahay markuu sharaxayo dadkii waxaad u noqoteen idinku ummad kuwa ugu khayr badan oo lasoo saaray marka ummaddaani nafsad ahaanteeda ayay fadli leeyihiin waa diinka ay xambaarsan yihiin iyo inay ummadihii kale ka fadli badan yihiin waxaa kaloo meesha ku jira ummaddii dhexdhexaadka ahayd ee haddana kusii jirtay ummaddii muslimiinta waa kuwii sunnada haystay firqooyinkii kale ayaguna waa ka fadlan yihin waa ka sarreeyaan sababta ummadda islaamku waxay u qeybsantay buu leeyahay shaarixu firqooyin fara badan dhammaantoodna waxaa loogu goodiyey naartii inay gelayaan mid unbaa ka soo haraysa taasina waa maxay waa kuwa diinka saxda ah qaatay oo sunnadii rasuulka sal slam ku dhegay oo aan dhinacna ka aadin marka diinkii la hubay ayay qabsadeen ayagu waana dad caadiliin ah oo khiyaar ah sida alla uu yiri wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad caadiliin ah baan idinka yeelnay oo khiyaar ah oo khayr badan oo dad wanaagsan ah waxay ku noqdeen marka kuwo caadiliin ah oo khiyaar ah jawaabtu waxay tahay buu leeyahay xagga caqiidada waa dhexdhexaad oo kuwa talax tag sameeyey iyo kuwo gabadfal sameeyey ay u dhexeeyaan xaggii axkaamta iyo camalkiina waa dhexdhexaadoo kuwo talax tag sameeyey oo xadgudbay iyo kuwo gabadfale bay u dhexeeyaan xagga dhaqanka iyo aadaabta iyadana sidoo kale waa dhexdhexaadoo waxay u dhexeeyaan kuwa talax tegay iyo xadka ka gudbay iyo kuwa gabood falay dhaqanka dadka lagula dhaqmaayana dhexdhexaad bay ku yihiin oo waxay u dhexeeyaan kuwa xadgudubka sameeya iyo kuwa gabadfalka sameeya sidaa darteed yaa ummadani xagga fadliga waxay ka heshay wax fara badan haddii marka ummadda islaamka ahayd guud ahaan ay fadli gaar ay leeyihiin oo aayadihii xadiis ay caddeeyeen waxa ugu sii mudan inay maaragtay fadli sii khaas ah ay helaan oo fadliga kii ugu sarreey ay helaan dadkii towxiidka qabsaday iyo sunnadii rasuulka sal ly slam oo jamaacadii hore ee saxaabada diinkoodii ku dhegay sidaa darteed waxaa xadiis saxiixa ku sugnaa in rasuulku sal slm uu yidhi innakum tutimuuna sabciina ummatan adinku waxaad dhammaystir u tihiin oo laydinku khatimay ood khitaam u tihiin toddobaatan ummadood antum khayruhaa oo aad adinku ugu khayr badan tihiin wixii idinka horreeya dhan waa ka khayr badan tihiin waay macnuhu wa akramuhu cala allah ummaddiinnan idinka ah yaana maaragtay ugu karaamo badan alla agtiisa xadiidka tirmidi ayaa wariyey wuxuuna yihi waa xadiid xasan ah nasaa-ina alkubraa uu ku wariyey ibnu maajana waa uu wariyey ibnu xajarna wuxuu yihi wahuwa xadiidun xasanun saxiix waa xadiid xasana oo saxiixa buu ibnu xajar ku xukumay sheekh albaanina wuxuu ku xukumay xadiidka inuu xadiid xasana uu yahay marka waana fadli alloo aada u weynkaasi sidaa darteed yaa musanifku uu baabkan wuxuu ku caddeeyey iyo kitaabka guud ahaanba wax calaaqa la leh in masaa-ishan si fiican looga hadlo oo la taqriiriyo wuxuuna caddeeyey noocyaalka fadliga ah ee adduunyo iyo aakhiraba la helaayo oo xagga caqiidada ah iyo xagga shareecada ah iyo waxa maarata muslimiintu ay helayaan iyo waxa qur-aanka iyo sunnadu ay la gaar noqdeen oo ah in maaragtay ahalkoodu ay fadli helayaan dadkii qur-aanka iyo sunnada haystay fadliga ay helayaan oo noocyada kala duwan ah arrinka afaraad ee lagu fasiri karo fadl islaam waa in qofkii ictiqaad saxiixa laga helo oo muslimiintii ka mid ah oo alla u hogaansamo o alla adeeca inay caddaan doonto waxa uu alla agtiisa ka mudan yahay waxa uu caddaanaya qofkaas waxa alla uu mudan yahay oo ah in alle loo hogaansamo hogaansan dhammaystiran loo hogaansamo xagga cibaadada iyo camalki in wixii xalaal ah xalaal loo ictiqaadiyo wixii xaaraan ahna xaaraan loo ictiqaadiyo qofkaas marka wuxuu helayaa xujooyin cadcad iyo adilo cadcad oo qalbigiisu u maaragtay ku nuursado xujadana waa uu ka helayaa dadkii islaamka saxdaa ka soo horjeeday sidaa darteed anaa ku daraya hadda intaan shaarix ma aanu sheegin ahlucilmigu waxay dhihi jireen dadka sunnada si fiican u haysta uunbaa dadka ahlu baatilka ah radin kara sababtoo adigu haddaad muslin tahay laakiin bidco iyo mashaakil aad ku dhex jirto wax uu kugu bushiyo yaqiil buu maaragtay kaa helayaa qofkii ahlu baatilka ahaa laakiin markaad islaamkii kulli wada haysato waa ariiqii saxdan aad ku taagan tahay adiga unbaa ahlu baatilkii radin kara sidoo kalena xataa ahlu bidaci qofkii sunniga ahaa ee islaamkii saxiixa ee sunnadii saxdahayd haystay unbaa radin kara sababto meeluu kasoo gala heli maayo oo wuxuu ku bushiyo heli maayo kan ahlu baatilka ah taas marka waxaa laga soo qaadanaya buu leeyahay shaarixu alle qowlkiis uu yihi qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illahi walaakin acbudu llah aladii yatawafaakum aayaddan waxay ku imaan doontaa matniga haddii alla yidhaahdo waxaad tidhaahdaa dadow haddaad adinku shaki ku sugan tihiin marka shakigu idinku idin gaar yahay falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illahi anuu caabudi maayo waxaad alla sokayiis idinku caabudaysaan walaakin acbudu allah aladii yatawafaakum waxaanse caabudayaa allaha ah midka adinka idin oofsanaaya oo idin dilaaya shaarixu marka wuxuu leeyahay mar kastoo islaamku uu ku xoogaysto qalbiga addoonka oo aqoonta uu qofku u leeyahay iyo cilmiga uu leeyahay oo islaamka u leeyahay ay xoogaysato nuurkii islaamku wuxuu gubaa shubahaadkii dadkii ahlu shubahaadka ahaa ay maaragtay kicinayeen oo ay dadka ku maaragtay faafinayeen waxaad arkaysaa bani aadamka zamankan jooga in dad islaamkii saxda ahaa kaa shaki gelinaya inay jiraan waxay kaa shaki gelinayaan towxiidkii saxda ahaa ee ambiyadii alle ay dadka ugu yeereen iyo rusushii dhammaantood laakiin alle wuxuu ka dhigay fadliga islaamku uu ku leeyahay ahalkiisa in qalbigooda uu nuur geliyey iyo xujaacad iyo adilo maarata cadcad sababta wax ay raaceen oo ay dariiq ka dhigteen oo ay ka raali noqdeen oo ay diin ka dhigteen oo caqiide ka dhigteen yo ah xaqii caddaa oo aanay saamayn karin shubahaadkii dadkii ahlu shubhada ahaa iyo kuwii dadka shakiga gelinaya aayaddu haddana kusoo celiyay qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illah yacni idinkaa mudan buu leeyahay gaaloy shaki idinkaa mudan sida maaragtay aayadda tafsiirkeeda lagu caddayn doono sababto matnigay ku imaan doontaa aayaddu arrinka shanaad ee loola jeedi karo oo lagu fasiraayo fadlul islaam marka la leeyahay waa in qofkii alle ka cabsada rasuulkii allana rumeeya yacni islaam saxa buu uu maaragtay islaamay qofkaas qofkaas alle wuxuu ugu nicmeeyaa oo uu ku galladaystaa oo dheeraad ahaan u siiyaa inuu laba nasiib oo naxariistiisii uu siiyo waa naxariista alle waasic ahayd iyo dembi dhaafkiisii waxaana alle u yeelayaa qofkaas nuur uu ku socdo shubhooyinka iyo shahawaadka mugdigooda uu maaragtay kula dhex socon karo marka qofku haddii u jeedo dariiquu haysto oo iftiinna uu haysto dee shubhadii iyo shahawaadkii intuba ta'hiirin maayaan waa uu ka gudbaaya waa ka badbaadaya oo shubahaadkaasi shahawaadkaasu hadday qalbiga galaan qulubta waxay ka dhigi kartaa marka qaarkood mid maaragtay ka soo laabata toosnaanti oo kharibanta ama maaragtay markay camal wanaagsan samayn jirtay kasoo noqota camalkii wanaagsanaa ama ariiqii saxdaa kasoo noqota markaasaa alle dadkii ahlu islaamka yani islaamka saxdaa dadka haystay alle wuxuu ku galladaystay inuu islaamkii uu ku sugay sababto alle wuxuu yidhi wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih yacni waxyaabaha aad ka helaysaan taqwada alle iyo in iimaan loo yeesho rasuulka sal sl rasuulka alle la rumeeyo waxay noqonaysaa waxaa ka mid ah inaad helaysaan oo alla idiin yeelaayo nuur aad ku socotaan arrinka lixaad ee fadlu islaam uu ku rumoobayaa wuxuu yahay in islaamka fadliga uu ku leeyahay ahalkiisa ay ka mid tahay iyo faa'iiday ka helayaan in muslimiintii loo dhaafayo dembigooda wayakfir lakum ba alla u yidhi ayadan suuratulxadiid lafteeda ou hadda ku dhex jiray waa laydin dhaafaa marka nuur laydin yeela kadib haddana waa laydin dhaafaya wallahu kafuur raxiim oo dadka muslimiinta haddii acmaashooda la fiiriyo oo la barbar dhigo dadkii ka horreeyey acmaasha ay samayn jireen waa ay yartaa acmaasha muslimiintu laakiin haddana ummadan yaa laga fadilay ummadihii ka horreeyey oo ajirkoodii la siyaadiyey sida noo imaan doonto oo yahuud iyo nasaaro maarata ay masayri doonaan oo xanaaqi doonaan ay dhihi doonaan annagaa camal badan samaynaye maxaa kuwana looga fadila markaas alla wuxuu leeyahay daalika fadlii uutiihi man ashaa kaas waa fadligaygo qofkii aan doonaan siiyaa anuu waxbaan idinka dulmiye buu leeyahy alle mayay leeyihiin waa fadligaygi buu leeyahay qofkaan doona aan siiyo arrinka toddobaad ee lagu fasiri karo fadl islaam wuxuu yahay in islaamka fadligiisa uu ahalkiisa ku leeyahay ay ka mid tahay in maalinka qiyaamaha ay ka raaxaysanayaan shidada maalinkaas qiyaamaha oo ummadaha ay ka horeeyaan marka adduunyada waa ay dambeeyeen xagga imaatinka oo yahuudiya nasaara ka horreeya ayaga xagga wakhtiga laakiin maalinka qiyaamaha ummadaani ummadaha kale waa laga soo horsaaraa marka ugu horreysa iyagaa la xisaabiyaa oo acmaashooda la miisaamaa iyagaan ugu horeeya wax siraadkii ka gudba iyan iyagaana ugu horeeya wax jannadii gala marka taasna hadda fadli aada u badan baa ku jira allana wuxuu u barakeeyey muslimiinta acmaashooda haba yaraatee marka iyadaa barako badan acmaashooda barako badan oo ajar badan oo nacfi badan waxay acmaashoodu ka nacfi badan tahay oo ay ka faa'iido badan tahay kuwa bidcoolayaasha ah ee dariiqii islaamka saxda ahaa dariiq aan ahayn qaaday ama kuwan islaamkaba soo gelinba marka in la dhexaysto iyadoo sunno lagu taagan yahay yaa ka khayr badan in aada loo dadaalo iyadoo bidco lagu taagan yahay waa imaan doonaa aharkaasuna waa aharkii ubay ibn kacb calaykum bisabiili wasunna wuunoo imaan doona matni wuu ku imaan doonaa haddii la yihahdo taasina shaki kuma jira buu leeyahay shaarixu waxay ku waajibinaysaa qofkii badbaadadiisa aakhiro raba khayr adduunya mid aakhiraba raba inuu ogaado oo u barto inuu barto waxa uu yahay islaamka saxda ahaa ee alla dadka uu diin ahaan uga raali noqday maxayse tahay marka caqiidadaasu maxayse tahay maaragtay shareecadaasu waa inuu bartaa sababto islaamka haddii ahlucilmigu say uga hadlaan la fiiriyo caqiida iyo shareecay u qaybiyaan marka culumta laga hadlaayo iyo nadaaminta iyo wax noocaas oo kale ah mararka qaarkood la iskuma qabsado maaragtay istilaax ahaan wax mushkilaa kuma jiraan marka waxaa islaamka ka mid a wax maaragtay caqiidadii calaaqa la leh waxaana ka mid ah wax maaragtay calaaqa la leh camalkii dadku ay sameynayeen watamat kalimatu rabbika sidqan wacadlaa laa mubadila likalimaatihi yaa alla uu leeyahay kelimada alle waxay ku taam noqotay run iyo cadaalad wax bedeli karaa kelimaadka allena ma jiraan allana waa maqle og marka shaarix wuxuu leeyahay kelimada alle sharciga ahayd yaa dhammaystirantay waa wixii alle kitaabkiisa uu kusoo dejiyey ama maaragtay alla uu waxyooda rasuulka sal slm oo uu ku hadlay rasuulku sal l slm sidqan wacadlanya ku dhammaystiran tahay yacni akhbaarta naloo sheegayo waa run axkaamtuna waa cadaalad yacni amarka iyo nahyiga lagu sheegay yani kitaabkiina waa cadaalad marka waxaa lama huraana inaan ogaano waxa la uu naga doonaayo sharci ahaan haddii aan taa ogaano oo aan ku dadaalno waxaan helaynaa fadligan alla uu u yeelay dadka islaamka saxdaa haysta marka dadka kitaabka la siiyey waa darajaad sababto alla wuxuu yidhi aayadda suuratu faatir uma awrathna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina yacni kitaabka waxaan dhaxal siinay aladiina istafayna min cibaadina kuwa aan dooranay ee addoommadeenna ka mid ah fa minhum daalimun linafsihi waxaa ka mid a mid naftiisa dulmiyey wa minhum muqtasidun iyo mid dhexdhexaada wa minhum saabiqun bilkhayraati iyo mid khayraadkii maaragtay u hormaray biidni illaah idanka alle dalika huwa alfadlu lkabiir khayraadkaas loo hormaray yo ah fadligii weynka badnaa jannaatu cadnin yadkhuluunaha beerihii nagaadiga yay gelayaan marka ahluislaamka waxaa loo qeybay buu leeyahay shaarixu saddex qaybood qeybta koowaad waa kuwa maaragtay naftooda dulmiyey yacni caqiidadiisu waa caqiida saxa camalkiisuna wuxuu sababu noqday inuu maalan kufrigii ka fogaado oo islaamkii uu soo galay laakiin qofkaasi waa qof naftiisa dulmiyey wuxuu ku dulmiyey macsi iyo alla khilaafid xaggii camalka ah wuxuu naftiisa ku dulmiyey inuu shaydaankii ateecay amarka allana ka jeestay yacni naftiisiibuu wuxuu saaray waxaanay awoodin mana banaana nafti in la saaro waxaanay awoodin waxaanay awoodin hadduu saaro waa uu dulmiye dulmi kii ugu foosha xumaa uu dulmiye goormay marka taasi soo baxaysaa waxay soo baxaysaa maalinka qiyaamo marka dadku ay qaybsamaan oo laba u qaybsamaan qolo jannadii aadaysa iyo qolo maaragtay naarti gelaysa marka raadka macaasidaasu uu soo daahiro oo addoonka ka soo muuqdo iyo gaboodfalkii uu sameeyey amarkii alleh uu ku sameeyey waa in la cadaabay oo loo qabtay dunuubtaasi yaa waxaa soo daahirtoo soo muuqata in addoonku naftiisa uu dulmiyey dulmiga uu dulmiyey naftiisa yaa maalinkaa bannaanka soo baxda oo naftiisana uu maaragtay saaray cadaab xaggiis wax maaragtay aan maaragtay sax ahayn oo inuu saaro aanay ahayn oo sabab ugu noqdo aan ahayn qaybta labaad ee loo qeybiyey dadkan muslimiinta ah waa kuwa dhexdhexaada daacaadkii iyo waajibaadkii bay la yimaadaan waxyaabihii laga xaaraantinimeeyana waa ka fogaadaan sunnooyinka qaarkood bay la yimaadaan laakiinse khayrka uma degdegaan marka caqiidadoodu waa sax towxiidkoodu waa sax camalkii lagu waajiban waa la yimaadeen ayagoo alla ateecayo istusus aysan ka ahayn awaamirtii nawaahidina sidoo kale allay ku ateeceen oo wixii laga reebana waa ka joogsadeen wixii la farana waa ay la yimaadeen qeybta saddexaad ee ummadan qeybta saddexaad ka ah waa kuwo khayrka u hormaray yani acmaashii bay ku dadaalaan kuwaanu faraaidii iyo waajibaadkii marka ay la yimaadaan kadib bay acmaashii kale oo sunnooyinka ahayd aada ugu dadaalaan marka qeybahan saddexdaa ee la sheegay fadliga islaamku uu ku leeyahay waa u kala tagsan yahay hadba darajaadkoodu sida ay yihiin alla agtiisa mid kastoo ayaga ka midana wuxuu ka heli doonaa fadliga islaamka xaggiisa wax asaga munaasab u ah iyo hadba siduu islaamka ugu dadaali jiray markuu adduunyada ku noolaa marka hadda wuxuu wadaadku sharxay shaarixu baabu fadli lislaam keliya buu sharxay kadibna weli macnaha ee baabkii si fiicanba uma gelinba yani cibaaradaas baabu fadli lislaam unbuu hadda sharxay iyo waqowli llahi tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina aayadihii maaragtay uu matnigu soo arooriyey oo ay ka mid ahayd aayatu yuunus haddaataan soo akrinayna yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illahi walaakin acbud allah aladii yatawafaakum iyo aayaddii kale ahayd waqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatihi wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wayaqfir lakum wallahu gafuuru raxiim aayadaha waxba isagoo hadda kama soo aroorin iyo axaadiistii baabkan ku jirtay marka waxaaso dhan waa noo dhiban yihin marka haddii alla yidhaahdo maanta intaasaan ku gaabsanaynaa wabillahi tawfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online